ku dhowaad toddoba iyo soddon milyan oo ka mida dadka reer etoobiya ayaa la filayaa inay ka qayb galaan doorashada axadda soo socota ka dhacaysa dalka etoobiya inkasta oo dowladda haatan talada waddankaasi hayse la filayo inay si fudud ugu guulaysato doorashadan markii shanaad haddana xisbiyada mucaaradka ah ayaa la arkaya iyagoo ku guda jira ololahooda sida ay kusoo waramayso wariyaha v o eda ee adisababa mart van der wolf ilaa siddeed iyo konton xisbi siyaasadeed ayaa ku loolamaya doorashada qaran ee dalkaasi etoobiya ka dhacaysa maalinta axadda ee afar iyo labaatanka may balse waxaa si aada loo saadaalinayaa in xisbiga talada haya ee e b r d f oo dalkaasi hogaaminayay tan iyo kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii uu haddana mar kale majaraha u qabto dalkaasi oo uu ku guulaysto doorashadan qaar ka mida dhallinyarada wax ka barata dalkaasi ayaa aaminsan in xisbiga talada hayaa uu awood dhaqaale iyo mid bulsho oo xoog badan uu ku cadaadinayo xisbiyada mucaaradka sidaasi dartoodna ay qaarkood door bidayaan inay taageeraan xisbiga lagu magacaabo blue barty oo la arkayay iyaga oo ilaa sideed baabuur oo kuwa waaweyn ee xamuulka qaada ah dad kaga soo daadguraynaya tuulooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan magaalada caasimada dalka etoobiya ee adisababa dadka xisbiga blue barty la socda waxaa u badan dhallinyaro da-doodu u dhaxaysa labaatan ilaa soddon jir xisbigaasi mayawi oo ah xisbiga ugu da-da yar xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi oo la aasaasay labadii kun iyo laba iyo tobankii ayaa iyagu soo sharaxay afar boqol oo musharax balse guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa gaashaanka ku dhuftay laba boqol iyo lixdan ka mida musharaxiintaasi oo uu ku jiro hogaamiyihii xisbigaasi waxaana guddiga doorashooyinku ay dib u celinta musharaxiintaasi ku sababeeyeen inay sidoo kale ku jiraan xisbiyo kale sidaasi darteedna aan la aqbali karin musharaxnimadooda baarlamanka maxamed aad baad mahadsantahay zahra